Bulshada magaalada Jowhar ayaa lagu baaqay inay ka feejignaadaan halista cudurka Brusela oo ah cudur faafa oo ka dhasha bakteeriyada Brusela. Cudurkaani wuxuu inta badan ka yimaadaa xoolaha sida lo'da, riyaha iyo idaha, wuxuuna dadka u gudbaa iyadoo loo marayo cunto aan si sax ah loo diyaarin ama la macaamilida xoolaha cudurka qaba. Brusela waa cudur halis ah haddii aan la daweyn, sida uu inoo sharaxayo Dr. Xasan Nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar.
dhibaatada aadka u weyn waxaa bulshada sidii suuqa camal inay iska tagaan farmashiga ydhaa daawadaas sii waxaa muhiim ah haddii aad iskaga shakisa calaamadaha oo malaarida oo kale mise kale typhoidka wixii haddaa isku aragtay oo xanuun ah number one qofka inuu jareeyo sidoo kale calool xanuun calaamadihiisi waayo calaamadaha lagu garto marka qofki sidoo kale mana xanuunkan waa leeyahay qofki markaas ma ma ku baraarugsano wax la yaho wax la dhaho brusela brusellaha waxaa laga qaada waa bacteria waaye oo ku sababta qofka waxaana laga qaadaa caanaha lo-da oon si fiican loo karkarinin sidoo kale waxaa kaloo laga qaadaa hilibka lo-da oo sidoo kale sina si fiican loo karinin sidoo kale waxyaabahaasaa laga qaadaa iyo makulaalsha marka xayawaanka makulaalsha meelahaasaa laga qaadaa qofka marka markaad sidoo kale beeraaleyda oo kale ayagana dadka beeraha oo kale ayagana waa waxyaabaha oo aadka ayagana bacteriada gudbisay kamid tahay marka markuu noo yimaado wax kale ma u sameyno waxaan ka baarnaa only brusella number one brusella markaan ka aragno calaamadihii daaweynkii oo shaybaarkaan jirno oo aan aragno brusellana qofkaan qabo waxaan sameynaa oo keliya inaan daawooyinkiisa ku bilaabno annagoo qofka aan dheheyno wixii daawooyinka markaa isticmaashid kadib isbuuc kadib noo soo laabo si aan ogaano bukaankaas follow-up aan u sameyno xaaladiisa meeshay marayso alxamdulilah ilah baa mahadis farandi ka dhigataa saaxiib inaad ka dhigataa sokorta iyo dhiigkarka taasi waxay kaa caawinaysaa inaad dhiigkarkaaga iyo sokortaaga maanidgeli kartid haddii aad samaysid taas waxay muhiim u tahay adiga caafimaad ahaan iyo jir ahaan dadka qaar waa arkaysaa qofkan sokoraa dishay aad oo cinaha u noqonaya caato maxaa keenaya sokorti saaxiib lama aha sokorti ma qaadanayo daawadeed waqtiga loogu talagalay wixii dhakhtarka uu faray ma sameynayo taasaa keeni karta marka dhibaatooyinka u badan oo qofkan oo u keenayso marka dhibaatooyina laga dhexlaa sokorta iyo dhikarka sidoo kale aan ku horumaro oo sokorta aa iskaga mid yihiin waxaa jiro qaacido ah qof sokor qabo dhiikar way wuu ku dhici karaa sameeya waxyaabahaasaa kamid ah marka intaas hadduu sameeyo oo dhakhtarkana taladiisa qaato oo dhakhtarka la socda xaalkiisa alxamdulilah ilaah baa daawo baxsho qofkaas waa
cudurka brusela waa mid khatar ku ah caafimaadka dadka wuxuuna si gaar ah u saameyn karaa hooyooyinka caruurta iyo dadka shaqo ahaan la macaamila xoolaha bulshada jowharna waxaa loogu taliyey inay qaataan taxadar dheeraad ah si ay u badbaadsadaan naftooda iyo caafimaadkooda